Munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen arday baratay Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday madrasada Nasrudiin ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne. Munaasabada waxaa ka soo qayb galay maamulka madrasada, macalimiin, waalidiin, ardayda qalin jebinaysay, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha madrasada Nasrudiin Cabdikariim Daahir Mahad-Alle ayaa ka warramaya tirada ardayda qalin jebisay iyo marxaladihii ay soo mareen.
Marka qur-aanku in wax la barto marka waxay u baahan tahay saddex shay saddex shay u baahan tahay saddexdaas maxaa waaye waa baraha oo macalimka ah iyo ardayga wax la baraayo iyo waalidka oo garab taagan waayo haddaan waalidka la helin oo waalidka garab istaagkiisa aan la helin ardaygana wax ma baran karo macalinkuna wax ma bari karo maxaa yeele markii la fiiriyo dhinaca marka laga fiiriyo ardayga iyo macalinka waa isku haah waa isku martabo maxaa yeele madrasada isla dhex fadhiyaan ama qolka iskula jiraan laakiin qolka yaa ku haya labadan qolka waxaa ku haya waalidka waalidka marka wuxuu u taagan yahay daruuriyaadka ama daruufaha ku wareegan cunuga wax baranayo iyo macalinka wax barayo marka waalid haddii la waayo marka waxay ka dhigan tahay waxbarashadii ma soconayso marka waa idinka maxaan celinaya dadaalka aad bixiseen inaad meeshii ka sabilaabtaan oodna ku tala gashaan in wax la barto waxay u baahan tahay waalid
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa ardayda ugu hambaliyay guusha ay gaareen.
dhameeyey oo maanta xafladda loo dhigayo nasiib weyn bay yeesheen dad qur'aan dhammeeyey oona xaflad loo sameynayo la ammaanayo waxaana maaragtay ammaantaasi la wadaago oo maaragtay gaar gaarsiiyey heerkaas macallimiinta machadka ilaahay abaalkooda kama daro waalidiintii ku soo tacabtay ayagana abaal allaha ka sii iyo ajar marka waxaan rabaa marka inaa idiin sheego anigu xaflado badan baan ka soo qayb galay xafladaha waxaan aada ugu jeclahay oo loo qabanayo ilmo ama qur-aan dhameeyey ama waxbarasho heerka gaaray
wixii oo talo iyo waano iyo waxyigelin ah waxaa hore loo dhameeyey macalimiinta iyo culamadiinka ka soo qaybgashay xafladan aada iyo aada ku qurux badan marka waxaan idin leeyahay maantii waxay tahay xaflad aada iyo aada u qurux badan oo liigu calsoon meeshaan waxaana maantii ku faraxsanahay inay ilmahayga ku jiraan madashaan aada iyo aadka u quruxda badan ay soo agaasimeen macdadka nasrudiin markaan kusii galo hore usii galo xafladda waxaan marka iyo mar saddexaad mar faraad u mahad celinayaa macalimiinta oo xafladan aada iyo aada kuqurux badan igu calsoomay
qaar ka mid a ardayda qalinjibise ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen magacee cabdulaahi maslax cabdulaahi waxaa ka qalinjibiye macadka nasrudiin waxaa halkan ugu mahad celinaya allah subxaana watacaala kasuka hooyadii aabay heerkan aad taaganaysaa gaarsiiye magacee cabdiraxmaan cabdiraxmaan maslax cabdulaahi waxaa ka qalinjibiyey waxaa ka qalinjibiyey macadka nasrudiin waxaanu waxaanu mahad celinayaa aabay iyo hooyaday dufcadan ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka baxda madrasada nasrudiin tan iyo markii la aasaasay